barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka ifkamiyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana afariyo tobanka bisha maarj sanadka labada kun iyo sideediyo tobanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac bulla jaamac iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah koox dhallinyaro ah oo wada dalxiis ay dhallinyaradu isugu dhexgalayaan iyagoo booqasho ku tegay xeebta eyl haddaba maxay ka faa'iideen dhallinyaradu dalxiiskaasi dhallinyaradaas horey isumaysan aqoon inay isbartaan runtii aad isu dhexgalaan kalgacayl ka abuurmo soomaalinimo ka abuuranto ilaa hadda xiriirkoodii iyo iska warqabkoodii uu jiro abuurtayna jawi dad kale soomaali badan nala soo xiriiro le maarata goormay ku laabanaysaan maxaa noo kaxayn weyseen maxaa maarata noo soo wargelin weyseen marka
waxaa kalood maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo maraykan ka tegay islamarkaana beer ka fashay gobolka mudug
kaalmaha heesaha ayaan iyaguna ka marnayne waxaa heesahaan idiin hayna ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida mudanayaasha dimuqraadiga ee xubnaha ka ah guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan baadhista la xidhiidha faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka hadalkan ayaa daba socda warkii ay xubnaha jamhuuriga ah ee aqlabiyadda guddigaasi ay ku sheegeen in ay dhammaatay baadhista arrintaasi la xidhiidha xubnaha dimuqraadiga ayaa soo saaray qoraal ka kooban labayilabaatan bog oo ay ku xuseen qodobada sababta u noqon kara in dembi baadhistu ay sii socoto si xaqiiqada loo ogaado
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee deegaanka ku dhow pittsburg gobolka pennsylvania ayaa ku guuleystay tartankii doorashada kongareska ee shalay dhacday gobolkaasina lagu qabtay conor lam ayaa la sheegay inuu guulaystay xalay balse weli lama shaacin sida loo kala badiyey iyo dhibcaha saxda ah ee ay kala heleen musharaxiinta inta weli la tirinayay codadka dadka maqan ee horey u codeeyey ama soo diray codadkooda ayaa codadkii la tiriyey waxaa hogaaminayay musharaxa xisbiga jamhuuriga rig sacona conor lam oo soddon iyo saddex jir ah horeyna uga mid ahaa ciidanka maraykanka kadibna noqday xeer ilaaliya ayaa khudbadiisii guusha xalay ka hor akhriyey taageerayaashiisa
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a koox dhallinyaro ah oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo garowe ayaa dhowaan sameeyey safar dalxiis ah oo ay ku tegeen xeebta eyl socdaalkaasi oo ay ugu magacdareen isdhexgalka dhallinyarada iyo dalxiiska iyagoo ku soo maray goobo taariikhi ah oo deegaankaasi ku yaala yaasir baafo waa agaasimaha xarunta dalxiiskan hirgelisay waxaana ujeeddadu ay ka lahaayeen iyo waaye aragnimada ay ka soo dhaxleen uu uga warramay wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir okey
cabdiqaadir aad ayaa umahadsan tahay adiga iyo bahda v o a socdaalkeen wuxuu ahaa socdaal sanadkan horaantiisa aan ugu magac darnay sanadka fahanka qiimaha dalxiiska uu leeyahay dalkeena soomaaliya waxaan ugu horeyntii tagnay magaalada garoowe caasimada dowlad goboleedka puntland waxaa halkaas si fiican si diira noogu soo dhaweeyey dowladda waxyo ka mid ah dhalinyarada isku duuban oo reer puntland gaar ahaan garoowe halkaasoo barnaamij waxaan ku sameynay la yiraahdo sanadka fahamka qiimaha dalxiiska oo dhalinyaradu isku weydaarsanay su-aalo ay ku fahmayeen dalxiisku muxuu yahay dalkeena kaalin intee leeg ayuu kaga jiraa dunida maxaanse dalxiis ahaan kheyraad leenahay inteese loo dalxiisteegi karaa doodii iyo barnaamij markaa ka dhammaanay kadib ayaan waxaan u gudagalnay socdaalka xagee ku tagteen socdaalka runtii waxaan ka baxnay magaalada garoowe subaxnimo aroor ah waxaan ujeedkeenu ahaa inaan tagno magaalada ayl taariikhiga ah annagoo laba ujeedaba u aadnay safar dhalinyaradu inay isdhexgalaan ah midda koowaad dhalinyaradaas waxay ka koobnaayeen muqdisho iyo garawe dhalinyaro muqdisho aan iska raacnay dhalinyaro reer garoowa ah ee ama puntland qeybeeda kala duwan aadii dhalinyaro isku duwan oo soomaaliyada waxaa ahayn ujeedkoodu ahaa inay tagaan ama soo arkaan dhulkaas iyo kheyraadkaas iyo taariikhdaas waxayna isugu jireen saddex toban dhalinyara ahayn afar naga mida ayaa horey u tagtay ayl inta kale waa ku cusbeen oo aniga aan ku jiro markii ugu horeysa ahayd socdaalkaas ujeedkii sidaan hore kugu sheegay wuxuu ahaa inaan u tagno meesha soo ogaano taariikhdeedii bilicda iyo kheyraadka iyo dabiiciga waxa meesha yaalan aan soo aragno lana soo kulno dadka deegaanka ah annagana cilmi ahaan aan ka soo barano dalxiiskii aan ka sheekeynayno in si maaragtay practical ah ama ama si dhaba u soo aragno waxaan rabay yaasir bal magaalada ay la yidhaahdo bal dadka u sharax waxaa la waa magaalo dalkhiis labiya ka socdaan baa halkaa ku yaal taariikha baa laga sheegaa laakiin waa tagteen dalkhiiskaad naga shaqaysaa dabcan somta ayl waa magaalo noocay
ayl waxay ku habbooneyd taariikh ahaan inay ka sheekeen dad aniga iga fac weyn oo taariikhda soomaaliya gudahaan si fiican u hel laakiin inta garaadkeyga ama inta aan soo arkay magaalo sidaad dhul siman ugu socotid ayaa waxaa arkaysaa hal mar buuro buurahaasna waxay ku dejinayaan magaalada ayl sawir runtii aada u qurxoon markaad magaalada gelaysid maarata buuraha saaran tahay waxaa kuu muuqanayo magaaladii hoos ah baddiioo dhinac ka muuqato xaafadihii qadiimiga ahaa sarihii sayidka meeshuu deganayo marka waxaa waaye dhul baa la marayaa buur baa la koraya dhul baa loo degayaa dhul siman sidaa ugu markaa u dhowdahay ayl ayaa buur inta la kora laga degaya haddana maaragtay magaalada arkaysaa ayl waxay isugu jirtaa dhul dabiici ah oo badda aada u qurxoon ay wehliyaan beero dhinac ka wehliyaan dhinacna buuro ka wehliyaan waxayna leedahay jaballo si maaragtay amoodid in gacan lagu qoray quruxda iyo sida maaragtay ilaahay u sameeyey dabiiciga ah ayaa waxaa moodaa in wakti badan aad maaragtay siinaysa indhahaaga inaysan ka dhargin maaragtay sida intaad daawanaysid waxaa intaas kusii dheer goobihii taariikhiga ahaa meeshii saldhigga u ahayd maaragtay sayid maxamed cabdulle xasan taaladii maaragtay meeshii ku tiilay waxyaabihii raadkii talyaaniga meeshu maaragtay kaga haray saldhiggii muxuu ah gurigu deganaayo kale adiga meelaan la soo koobi karin waxay kaloo magaalada leedahay meelo dad soomaaliya magac ku leh oo caan ku ah oo aan ku faano magaalo ay kasoo maaragtay ku dhasheen kusoo koro inay tahay sida madaxa maxkamadda adduunka oo kale doctor cabdiqawi oo kale gurigiisii oo kale ku yaalo intaasoo dhan waxay noo ahayd annaga meel kastoon tagno dalxiis ayay waxaa soo hadal qaada sayidka talyaaniga iyo astaamo kale miyay muuqdaan oo yihiin goobo la arkayo waa ay muuqdaan weliba waxaa muuqda waxa la dhihi jiray obiga wax lagu qori jiray ayaa buwaagtii markaan xabsiga dhex tagno waxaa muuqda todobaatameyadii wixii la qoray ayaa weli sidoodii ah taas waxay ku tusinaysaa madbacadda qaranka soomaaliya warqadahay soo saari jirtay tayada ay lahaayeen oo ilaa hadda farti muuqato oo sidiisii ah ayaan ugu tagno meesha taariikhdii weli raadkeeda u muuqdaa laakiin waxay u baahan tahay oon rabaa fursadda anaaga faa'iidaysto ugu baaqo dadka ku takhasusay sida loo keediya ama loo badbaadiya waxyaabaha taariikhiga ah inay xil iska saaraan inta taariikhda ka hartay sayidka ama dhismahaas ama qoraal intaba inay maaragtay ay wakti geliyaan ay ilaaliyaan ay badbaadiyaan marka laga yimaado taariikhahaasi ayl maxay leedahay oo il soo jiidasho ah oo la dhihi kara adduunku way tahay waa inay yimaadaan
ayl markii laga soo tago buurahaas aad ku qurxoon aan kuu sheegay badda ah waxay leedahay dhaqan dadkeedu aad maaragtay runtii aga duwan is dhihi karo ama aada u sareeyo tayo leh taasoo aan ku astay dad aada maaragtay u xishood badan dad maaragtay runtii aad dareemaysid magaalo in lagaa martigeliya ay tahay magaalo markaad tagtid aad dareemaysid inaad marti ku ahayn oo qof walba kusoo dhaweynayo waxaan sidoo kale dhexgalnay iskuullada ardayda dhinaca waxbarashada hadan wax ka taabto tayada waxbarashada iyo ardayda siday fahamkooda uu yahay ma malayn kartid waxay kaloo caan ku tahay magaalada sidoo kale kalluunka oo kale waxaa helaysa waxaa laga yaabaa in maaragtay lagu keeno hilib ari fresh ah arigana aaday maaragtay u dhaqdaan iyo kalluunka in lagu keeno argoosato lagu keeno intaba waxaa laga yaabaa qiimo aada u jaban in si fiican lagugu martisooro maaragtay marka magaalo oo si kale u barwaaqo sooran ah ilbiya dhex maraan waxaa ku dhex taala beertii dowladda meel la dhaho bal ishaas iga waran dadku aad bay iga sheekeen dhowr qof horu tagtay isha anaa inta kor istaagay biyo ka cabay een arkay oo raacay weli ilaa beeraha ay maaragtay waraabiso oo magaaladoo dhan waxaa moodaa inay si maaragtay ugu dhaqan yihiin een waa bil il biyo iska socdo dadkan intay yimaadaan biyo ka qaataan ama xitaa baabuurta dadka wato dadka safraaya kulle meesha ay soo maraan een xaafadeena magaaladeena ku dhex taallaa waxayna soo dhex martaa meel la yiraahdo beerta dowladda oo oo meel inta loo dhisay een beero iyo geedo iyo dhir ku beerin aada u qurxoon ah meeshaasay dhex martaa marka ishaasay aada caan ugu tahay een sidoo kale een baddana samayska badda xitaa sida ilaahay u sameeyey waxaa- waxaa waxaa jirto badda markay gadaal jirto meel waxaa kasoo sokeysa biyay dhex maraan oo laga tallaabsado oo la dhex maro marka dabiicada ilaahay u sameeyey iyo taariikhda ay leedahay iyo dadkeeda iyo markaa fiirisid een haddaan ku cabiro maskax dalxiis waxaan dhihi lahaa soomaaliya meel ay ku faanto waa haysataa sida ayloo kale ugu dambeyn safarkiinii muxuu kusoo idlaaday
wuxuu ku soo dhammaaday dhallinyaradaas horey isumaysan aqoon inay isbartaan ee, runtii aada isu dhexgalaan kalgacayl ka abuurmo soomaalinimo ka abuuranto ilaa hadda xiriirkoodii iyo iska warqabkoodii uu jiro abuurtayna jawi dad kale soomaali badan nala soo xiriiro le maaragtay goormay ku laabanaysaan maxaa noo kaxayn weyseen maxaa maaragtay noo soo wargelin weyseen marka ujeedkaan lahayna wuxuu ahaa dadku inay indhahooda dib usoo fiiriyaan ama usoo jaleecaan dalka gudihiisa ay u arkaan khayraadkan iyo dabiicada iyo dalxiiska aan haysanno annaga ujeedkeen wuxuu ahaa inaan abuurno jawi noocaas oo kale ah kaasi waxau ahaa yaasir baafo oo magaalada muqdisho ugu waramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir okey wararka kale ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose baarlamaanku ay gudbiyeen mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari sidaa ay sheegayaan warar laga helay ilo lagu kalsoon yahay xildhibaanadan ayaa ku eedeeyey mudane jawaari inuu ragaadiyey geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo ku tagrifal awoodeed iyo weliba caburin ra'yiga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraal loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka ayaa u baahan saddex meelood oo laba aqalka baarlamaanka oo ka kooban laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xubnood
inkasta oo sannad kasta boqolaal dhallinyaro ahi ay waddamada qurbaha u soo hayaamaan haddana waxaa jira dhallinyaro kale oo taas beddelkeeda ka taga qurbaha islamarkaana dib ugu noqda deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen iyadoo qaarkoodna ay maalgashi kala duwan ka samaystaan cabdiraxmaan maxamed yuusuf waa wiil dhallinyaro ah oo dhowaan ka tegay dalka maraykanka islamarkaana dhulbeereed ka fashay gobolka mudug waxaana uu ku dhaliyey wixii ku dhaliyey uu uga warramay wariyaha mudug ee cabdiwaaxid macalin isxaaq qurbaha muddo dhowr iyo toban sanaaan ku noolaa manayaha balis baan deganaa inkastoo maaragtay aan kasoo jeeday gobolka mudug oo maaragtay dadkayagu uu ku nool yahay oo ay kasoo jeedaan deegaan maaragtay xoolaha iyo maaragtay dadka aada maaragtay noloshiisa ugu wanaagsan marka waxaa igu qasbay in aan fahansiiyo dadkayagu inay ka faa'iidaystaan beeraha maadaama eh, dhulku biina leeyahay dhulbereedna uu yahay eh, ayagoo ku taxalluuqa oo aaminsan xoolaha keliya in lagu noolaan karo laakiinse noloshu ay maaragtay ku fiican tahay qofku inuu meel kastaba ka shaqeeyo marka in wadankaas wax laga beeri karo oo maaragtay dadka aan dhiirigeliyo oo magaranaysa wax kasta laga soo saari karo ayaan tusahayey haddana eh, wixii maaragtay beerihii aan meesha ka qabanay iyo waxyaabihii aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin wayna noo hirgasha ee cabdiraxmaan ka hor inta aadan beertan ee, halkan laga abuurin oo dalagan iyo ee, qeybahan ee, kale lagu beerin ka hor ma jirtay inaad samayseen baaris ku aadan in dhulkan dhul beereed yahay wax soo saarkiisana ee uu aada u fiican yahay haa waan baarnay baaritaan baan ku samaynay ciid baan ka qaadnay eh, laba jeer baan kusoo noqonnay ciiddii labadho tali baa loo diray eh, wax uu diidahaya dhulku ma jiro haddii biyo la helo mar haddii biyo la helo dhulku waa dhul beereed dhul xoolaad intaba wuu isugu jiraa oo ay dadku ka faa'iidaysanayaan marka walaal wax aan ka bixi karin lama arko dhulka soomaaliya meel kastoo ciid laga qaado aad iyo aad bay ugu habboontaa in beer laga sameeyo
ee, dad badana isweydiin kara cabdiraxmaan mudug ku noolaa minneabolis ee, muxuu u doortay in mudug uu beer ka hirgeliyo
horta waa runtaa muddan ku noolaa qurbaha hase ahaatee waxa weeye anugu horta mudug baan ku dhashay Eh, khaasatan waxaan ku dhashay meel la yirahdo golol afbarwaaqo tuulada la yirahdo ayaan ku dhashay waxa weeye marka dhulkaas waa dhul biyo badan oo golol meesha la yirahdo laba mitir ilaa mitir iyo bar ayay biyuhu u jiraan marka waxa weeye dhulkaasi aad buu ugu wanaagsan yahay dalagyada beeruhu inay ka baxaan walaal marka waxaa igu kalifay dee haddaad biyo haysato oo aad haysato maaragta cagaftii aad beeraha ku falinaysay oo ma garanaysaa wixii aad beerta ay soo baxahayaan haddee waxa weye wax qurba loogu noolaada oo baraf iyo ma garanaysaa haddii lahayd meel loogu dhex noolaada maba garan karaba anugu dadku marka waxay wax ka raadinayeen meel aan wax ku jirin dadka marka waxaan oran lahaa ila midka ama qurbaha ku nool waxa weeye meeshaan waan u dhalanay waa meeshii aan kasoo jeednay dadku maanta waxay u baahan yihiin maaragta inay hore u socdaan weligood yani magaranaysaa in la yidhaahdo xoolo iyo magaranaysaa dilaadmay hala daba joogo iyadoo xoolo ay wanaagsan yihin oo aan kusoo kornay haddana aan ku noolnahay haddana waxa weye xoolihii laftooda waxay u baahan yihin nidaam in loo sameeyo ruuxooda caws loo beero biyo faltiya ay helaan wax la beero dhulkii wax laga soo saaro waxa weye marka walaal meeshan wax aan ka bixi karin lama arko wax aan ka beerin lama arko dalagyo badan baan ku beernay mid kastana waxa weeye si wanaagsan oo loogu talagalay ayuu usoo baxay waxaa ii muuqday in waxsoo saaradii ugu horreeyey ay ka mid ahayd qaraha iyo qudaarta cagaaran adoo noo kala qaadqaadaya waxyaabihii aad ku beerteen horta waa runta anagu qudaarta cagaaranna waan ku beernay waxyaabaha kaleeto aan ku beernay waxaa ugu badnayd lindhanaanta iyo saytuunka waxa weeye marka qudaarta cagaaran haddii aan ku kala qaado qaraha waa ku beernay waxaan kaloo ku beernay baamiye waxaan kaloo ku beernay oo weliba aada ugu maarata ugu fiicnaa magaranaysaa bataati macaanka waxaan kaloo ku beernay basbaaska karootada kamsar caleenta waxyaabahaasoo dhan waan ku beernay waxaan kaloo ku beernay oo ka mid ah oo aan tijaabinay ka qaadnay magaranaysaa basasha oo kaleeto waxaan kaloo ku beernay yaanyada oo laba nooca waxaasoo dhan waan aragnay wayna soo baxeen marka walaal wax aan ka bixi karin lama arko dhulkan digirtoo kale waan ku beernay weliba digirta salbukada waan ku beernay digirta kaleeto waan ku beernay xataa waxaan ogaanay digirta lesoy biniska oo digirta cadcad oo saliidda xataa laga sameeyay inay ka bixi karta xataa waan ogaanay marka misirtoo kale way ka bixi kartaa waxa weye marka waxaan ka bixi karin dhulkan lama arko stroberigu xataa wuu ka bixi karaa haddii lagu beero baradhada caadiga way ka bixi kartaa oo iyada tasta baan ka qaada laftigooda way ka bixi kartaa waxaweye marka niga dhulkan waxba diidi mahayo waa in la helaa qalabkii wax lagu soo saarahayay lamber one iyo biyo inaad hesho qofka hadduu intaas helo wax kastuu soo saari karaa
cabdiraxmaan nin dhalliyaraa tahay waxaad soo dooratay adoo maraykanka ku nool minneabolis inaad gobolka mudug oo weliba magaalo gaalkacyo aada uga foog ku dhowaad laba boqol oo kilomitir dhul beeraad aad ka samaymaysatid hamigaaga ma ku jirtaa in mar kale aad dib ugu laabatid maraykanka iyo minneabolis waa runta waxa weye horta minneabolis waa meesha aan kasoo shaqeeyo deganaa dhowr iyo tobanka sano waana ku laabanaya haddii ilaahay idmo tanna hade waxa weye waaba ku dhashayba hadda meesha hadda aan maanta wada joognaa waxa weye waa meesha aan ku dhashay afburaaqa wey hadda meeshaan hadda waxaan umalaynaya aan wada joogno wax diidahaya ma jiraan inaan ku laabto marna waan tegi kara waan tagaa waan kasoo laabtaa haddana waxa weye waxaan rabaa maaragta inaan wadankan ka shaqeeyo markii aan taga xataa waxaan rabaa dadka inaan dhiirigeliyo irado war kasoo taga meeshan qurbaha oo maarata barafkan iyo wadinku baabaashayaha hala yimaado meeshan dadku beeraha hay fashaan oo dadku xoolaha ha dhaqdaan waxa weye marka waalba kullin shayin yarjicu ilaa aslihi qof kasta oo qurba tagaana qasab waxaa ah inuu soo laaban doono wadankiisa hooye uu ku soo laaban doono marka haddii ilaahay idmaha gaar ahaan deegaanka kusoo jeedo qof kasta inuu yimaado dadkana waxaan ka codsanaya waalahaya oo qurbaha ku nool inay maskaxdooda furaan oo ay wadankoodii ay ku soo laabtaan oo ay ka shaqaystaan oo ay beeraha iyo xoolaha iyo nidaamyo kaloo tiro badan baa ka jira wadanka waan laga shaqaysan kara inay yimaadaan dadka gobolka sidee kuu arkeen markii nin maraykanka ka yimid haddana beer halkan oo weliba dadku aysan dhulbeereed aada isan u aqoonin ka hirgeliyey markii ay arkeen wallaahi dadku hadda markii aan imidoo meesha aan degay oo aan beeraha ka bilaabaya waxay qabeen nin waalan inaa ahay nin waalan oo meelahaas ka yimid baa maaragtay dhulkii soo degay oo beera farahaya waxaan wadankaana beera kama baxaan lamana arki jirin maaragtay dilaadmi bay ku leeyihiin iyadoo ay beera ka baxaan laakiin se hadda dadki waan isfahnay nidaamkii oo dhan bay ogaadeen qudaartii bay arkeen waxa weye liintiioo baxaysoo midhihii laga soo jarahayay arkeen waxyaabihii o dhan way ogaadeen biyihii faltiga ahayo awal xataa aan u fududaynado magaranaysa awal ceesha ay shubi jireen oo dheerdheer hataa qofka si iisiyo biyihiis ku cabaya markuu ku yimaado maarata tubaa biyo uga shubaysaa waxa weeye marka waxay ogaadeen noloshu inay ku jirto beeraha xoolaha iyo wax kastaba way fahamsan yihiin inkastoo dadka xoololey ahayeen haddana waa la aad bay hadda u fahmeen nidaamka beeraha ayagaa waxay jecel yihin marka hadday biyo iyo system beereed helaan in maaragtay ay beerihii ay fashaan dadkuugu dayday oo hawshaadoo kala bilaabay ma jiraan wallahi walaal dadku waxa weye horta dadkan waxay u badan yihiin dad xoola dhaqataa waddankan xoolaha ayaa aada ugu badan dadku marka waxay sugayaan in la taageero waxa weeye dee dadku soo bixin karaan hanti hadda tiro badan oo ay haystaan oo maarata ay wax kusoo saaraanna ma laha laakiinse nin walba wuxuu jecel yahay in uu ku xirnaado xoolaha iyo kalluumaysiga iyo waxyaabahaas beeraha marka waxa weye dad badan baa dhul hadda haya oo raba inay beera ka fashaan laakiinse waxaysan weli helinin dadkii caawin lahaa ma aysan helin hay-ada hadda caawina ma aysan helinin laakiinse dadku hadday cagafiyo iyo waterbam waxyaabihii o dhan ay helaan ama biyihii qof kastaba diyaar buu yahay inuu shaqaysto beerna uu soo saaro
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo maraykanka ka noqday maalgashina ku sameeyey beero gobolka mudug haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo haddii aan ku horreyno kooxda manchester united ee dalka ingiriiska ayaa si lama filaan ah xalay uga hartay tartanka kooxaha horyaalada yurub kadib markii ay kooxda sevilla ee dalka sbain ay ku lagaday garoonka oltrivord ee magaalada manchester sevilla oo uu hadda layliyo tababarihii hore ee milan vincenzo montella waxay manchester united uga adkaatay laba gool iyo gool labada goolba waxaa u saxiixay ciyaaryahan wisaam binyaadir oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda dalka tunisiya balse haysta dhalashada dalka faransiiska binyaadir ayaa ciyaarta beddel ku soo galay daqiiqadii laba-iyo toddobaatanaad kadibna goolkiisa koowaad saxiixay toddobaatan iyo siddeed ilbiriqsi kadib markii uu garoonka soo galay afar daqiiqo kadibna waxa uu madaxa ku dheliyey goolka labaad manchester goolka calanka waxaa u keenay ciyaaryahan romelo lukaku balse kuma filnayn si ay ugu soo baxdo wareegga xiga waa markii ugu horreysay oo ay safiya u gudubto wareegga siddeedda ee koobka kooxaha horyaalada yurub tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo kontonkii is-araggii hore waxa uu ka dhacay magaalada isbiiliya ee dalka sbain waxaana uu ku soo dhammaaday barbardhac eber iyo eber ah dhinaca kalena kooxda e s roma ee dalka talyaaniga ayaa iyaduna ka mid noqotay kooxaha u gudbay wareegga kuwaterfinalka tartanka yurub kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga uud sheegatay kooxda shakhtar dunest ee dalka ukrain goolka keliya ee ay roma ku garaacday shakhtar waxaa qaybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahanka reer bosniya aadan jeko is-araggii hore waxaa laba gool iyo gool ku soo badisay kooxda shaktar balse roma ayaa ku soo gudubtay nidaamka farqiga goolasha waana markii ugu horreysay oo ay gaarto wareegga siddeedda ee tartankan tan iyo sannadkii labada kun iyo siddeeddii ilaa iyo hadda waxaa wareegga siddeedda ee tartanka yurub xaqiijiyey kooxaha yuventus iyo roma oo talyaani ah liverpool iyo manchester city oo british ah iyo real madrid iyo ishbiiliya oo matalaya sbain waxaa ku biiri kara mid ka mid ah kooxaha chelsea iyo barcelona oo caawa isku arki doona magaalada barcelona lugtii hore waxay isku mari waayeen labadani kooxood barbardhac gool iyo gool ah sidoo kale kooxda bayer munik ee dalka jarmalka ayaa aad loogu saadaalinayaa inay caawa u gudbi doonto wareegga siddeedda ee tartankan marka ay magaalada istanbuul ku kulmaan kooxda beshiktash ee dalka turkiga is-araggii hore waxaa shan gool iyo eber ku soo badisay kooxda bayen dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimona waa naga inta
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wadansanno codka fanaanka cawaale aadan iyo heeskiisii nabaadiino
Solo no xeeskaasi nabadiino iyo codka finaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabinaa baahintiin idaacadada idinka imanaysa v o a tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
صبايا تهيا